Waa maxay dhigashada kitaabka? Markhaatiyaashooba waxay bixiyaan barnaamij dhigashada kitaabka oo ka jawaabo su'aalo badan sida Ayuu Ilaah yahay? Ilaahay miyuu na daneeyaa? Guurkayga sidee baan u wanaajin karaa? Sidee baan farxad u heli karaa? Hoos waxaad ka heli doontaa jawaabaha su'aalo la isweydiiyo oo ku saabsan barnaamijkeena dhigashada kitaabka. Waa sidee qaabka casharada? Waxaan soo hadal qaadnaa mawduucyo sida Ilaahay ama guurka. Dabadeed waxaan eegnaa ayaadaha kitaabka oo ku xiriirsan mawduucyadaas. Markaan ayaadahaas isbarbar dhigno, waxaan aragnaa kitaabka gebigiis wuxuu ka sheego arrimahaas oo sidaasan ugu bannayna inuu kitaabka isfasiro. Dhigashada kitaabka waxa inugu caawin karo buugga War Wanaagsan Ilaahay ka yimid. Buuggan si sahlan ayuu u soo bandhigaa arrimo ku saabsan wuxuu kitaabka ka sheego Ilaahay, Nebi Ciise, mustaqbalkeena iyo waxyaalo kale oo badan. Ma lacag baa laga bixiyaa dhigashada kitaabka? Casharada iyo qalabyada waxbarashada waa bilaa lacag. Muddo intee le'eg ayay soconayaan casharada? Dad badan asbuucii waxay qorshaysteen saacad ama wax ka badan inay kitaabka inala dhigtaan. Laakiin dhererka casharada qof walba iskiisu wuu dooran karaa oo wuxuu ku xiran yahay qorshahaaga. Maxaa dhici doono markaan codsado inaan dhigto kitaabka? Markaad codsatid inaad kitaabka dhigatid, mid ka mid ah markhaatiyaashooba ayaa meel iyo wakhti ku habboon kugu soo boqon doono. Dhowr daqiiqo ayuu kugu tusi doonaa sida loo fuliyo barnaamijkeena waxbarashada. Haddii aad ka heshid, waa sii wadan kartaa. Haddaan aqbalo inaan kitaabka dhigto, ma inaan markhaatiyaashooba ka mid noqdaa? Maya. Markhaatiyaashooba way jecel yihiin inay dadka kitaabka baraan. Haddaba weligeen qof kuma khasabno inuu diinteenna ka mid noqdo. Si ixtiraam iyo nimco leh ayaan u tusnaa waxa kitaabka ku qoran, innagoo garanayno inuu qof walba xaq u leeyahay inuu doorto wuxuu aamini lahaa.